Bismillaahi Raxmaani Raxiim Duhur wanaagsan dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan warka duhur ee Radio Dalsan qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah
golaha shacabka oo wax ka bedel ku sameeyey xubno ka tirsan guddiga farsamada shirka dib u heshiisiinta ee koonfur galbeed
Maxkamadda Gobolka Banaadir oo bilowday maanta dhageysiga kiiska xoghayaha guud ee ururka saxafiyiinta SJS Cabdalle Axmed Muumin
madaxweynaha maamulka hirshabelle oo ka hadlay qaraxyadii ismiidaaminta ee ka dhacay degmada maxaas ee gobolka hiiraan
maamulka degmada Maxaas oo ka hadlay qaraxyadii ka dhacay degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan
faahfaahinno dheeraad oo ka soo baxaysa dabley hubaysan kooxaa dhalinyara ku diray magaalada gaalkacyo xarunta gobolka mudug
gogashii dib u heshiisiinta ee muddada labada bil ah taalay degmada Cadalle oo la soo gabagabeeyay akhbaaraadka dibaddan ciidamo ruushka oo sheegay inay burburiyeen madaafiicdii maraykanka ugu deeqay dowladda dalka yukrain
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
waa duhurnimo arbacaha afarta bisha koowaad sanada labada kun saddexiy labaatan intaad maqasheen qodobadani wararka isagoo faahfaahsan kusoo dhawaada gudoomiyaha golaha shacabka ayaa wax kabedel ku sameeyey xubno ka tirsan guddiga farsamada shirka dib u heshiisiinta ee koonfur galbeed gudoomiyaha golaha baarlamaanka federaalk ee soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe ayaa isaguo cabasho ka timid guddii dhowaantan hore u magacaabay ayaa saa maanta waxa uu isbedel ku sameeyey guddiga shirka dib u heshiisiinta koonfur galbeed ee soomaaliya guddigan horey cabasho uga keenay qaar ka mid a raggii uu ka qeybgalay shirka dib u heshiisiinta koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa waxa uu sheegay gudoomiyihiu in la bedelay guddigaasi laba xubnood oo kalena oo ay ka mid tahay fuusiye sheekh maxamed oo lagu bedelay qaar ka mid a xubnihii hore wareegtu kasoo baxday xafiiska madaxweynaha xafiiska gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk ee soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe ayaa lagu yiri kadib markii uu arkay isbedelada lagu sameynayo islamarkaana iyagoo cabasho laga keenay guddiyadii hore ee gudoomiyaha golaha shacabka ee federaalk ee soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur madoobe waxa uu garwaaqsaday in guddigaasi muranka badan dhaliyey la bedelo xubno kalena lagu bedelo guddigan farsamo ee shirka dib u heshiisiinta koonfur galbeed waxaana lagu amray dhammaan hay-adaha lamaha golaha baarlamaanka in guddiga loo fudo waxyaabaha tasiilaadka uga baahan yihiin qabsamidda weliba shirka dib u heshiisiinta koonfur galbeed ka dhici doona magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay
maxkamadda gobolka banaadir ayaa bilowday maanta dhageysiga kiiska xoghayaha guud ee ururka suxufiyiinta s j s cabdale muumin axmed oo ah cabdalle axmed muumin
arkiisa codeydka ciqaabta ee nafarkiisu yahay maagaba islaash dadala islaash kaasuu eedaysana ka yahay cabdalla axmed muumin cabdalla axmed muumin maxkamadu waxay ku arkan doontaa eeda uu kugu soo ogaafiska maaliyaha guud taas oo lagu haysto si waafaqsan qodobka boqol iyo saddex afartiisa koowaad qaarka soomaaliyeed waad dhegeysan doontaa si fiicanna u fahmi doontaa maxkamadduna waxay kaa weydiin doontaa saddex su-aalood saddexdaas su-aalood ayaadna ka jawaabi doontaa eeda lagu haysto oo saddex qodob ka kooban maxkamaddu si waafaqsan qodobka boqol iyo saddex faqradiisa labaad saddexaad waxay si fiican kugu akri doontaa nuxurka wax lagu haysto waana fahmi doontaa sidaas ayadna u jawaabi doontaa mid mid ayana kugu akri doontaa hase yeeshee inta aanan gelin akrinta eeda waxaan rabaa in barnaamijyo yaa u sameeya dadweynaha hoolka maxkamadda jooga oo xaadirka ku ah hoolka maxkamadda dadweyne waxaa la farayaa inaynan wax dhaqdhaqaaqa samayn karin si fiican nin qofna inuu bannaanka u baxo qofna uu soo galo aan idan haysanin oo maxkamaddu aynan idmin sidaa darteeda maamulidda iyo xakamaynta howlka maxkamadda maxkamadda ayaa xaq u leh si waafaqsan qodobada xeerka habka ciqaabta soomaaliyeed caddana waxaan ku arrin doonaa eeddii xafiiska xeelaalinta marka dhegeyso cabdalla axmed muumin in aamine ismaaciil macalin soddon iyo shan jir ah ku dhashay xamar degan howlwadaag dhammaanka ku jooga waxaa lagugu eedaynayaa qodobka saddex boqol koob iyo labaatan xeerka ciqaabta soomaaliyeed oo ah ku dhiirigelin u hoggaansanaan la'aan xeerka sababtoo ah waxaad fagaare si fagaare ah u dhiirigelisay bulshada inaan loo hoggaansamin awaamiirta dowladda jebisayna xeerka ku saabsan deganaanshiyaha dadweynaha kuna kacday abuurista isna ceybka dabaqadaha bulshada goobta falku ka dhacay waa degmada howlwadaag xafiiskaaga taariikhda falku u dhacay waa tobankii bishii tobanaad cabdalla eedda qodobkaas ku xusan oo haddii lagugu helo aada mutaysan doonto xariig hal sano ilaa shan sano ah eeddaas lagu haysto ma gashay mase ma gelin mase dood sharciga ka dhigtaa sidoo kale hadala waxaa lagu eedaynayaa qodobka xeerka ciqaabta soomaaliyeed oo ah xushmad darrayn ummadda ama qaranka soomaaliyeed sababtoo ah waxaad meel fagaare ah ku xushmad darraysay hay-adaha dastuuriga ah gaar ahaan ciidamada qalabka sida sida ciidamada qalabka sida oo waqti xaadirkan ku jira howlgallo lagu sugayo laguna ilaalinayo nabadgelyada iyo xasiloonnida qaranka sidoo kale waxaad is barbar dhigtay dowladda soomaaliyeed iyo ururka argagixisada adiga oo sheegay in dowladdu ay rabto in ay dadkeeda ka aargud goosato goobta falku ka dhacay waa degmada howlwadaag xafiiska xafiiskaaga taariikhdu markay aheeday tobanka bisha tobanaad waxaana dhibana ka ah eedaas ama dhibkaas qaranka soomaaliyeed
madaxweynaha maamulka hirshabeelle ayaa ka hadlay qoraxyadii ismiidaaminta ee ka dhacay degmada maxaas ee gobolkaasi hiiraan madaxweyne cali guudlaawe ayaa sheegay inuu aada uga xunyay qaraxyada ay dadka badan ay ku dhinteen kuwo kalena ay ku dhaawacmeen wuxuu ilaahay uga baryay intay ku dhimatay qaraxyadaasi uu jannadii uu siiyo kuwa dhaawacmayna uuleh u boogadhiyo waxaana sidoo kale uu sheegay in loo baahan yahay shacabka reer hiiraan inay u midoobaan waxa uu sheegay in dagaalka lagula jiro dagaalamayaasha al-shabaab dhinaca kalena maamulka degmada maxaas ee gobolka hiiraan ayaa ka hadlay qaraxyadaasi ee maanta ka dhacay degmada gudoomiyaha degmada maxaas ayaa waxa uu ka hadlayaa siday wax u dhaceen saaka
nabadkii qaboolidii nabadiidka ahaa ee saaka weerar ku soo qaaday qaraxyaa laba baaburay qarxiyeen baabuurka ugu horeeya waxay ku qarxiyeen meel afaafta hore gurigeyga marka baabuurka kaleetana xildhibaan jacfar gurigu deganaayo ka hor qarxiyeen marka khasaare kala duwana waa jiraa dadkii dhaawacay dhimashaba waa jiraan telecoom rasmi baan uma hayno waa isku sheegi doonaa haddoo la yidhaah wallaahi walaal dadka shacabka dhimashadaba dhaawac waa jiraa sidaan kuu sheegay waxay dhintana allah u naxariisto waxay dhaawacana allah caafiyo weerar kalena waa soo qaadeen oo meel duugan cadal yidhaahoo ceelho ceelfiigahay iyagana weerar kusoo qaadeen dagaalkuna hadda waa kusoo dhawaayey dibaana loo xiriyey biyo laga dhufeew ahaa ilaa hadda qaarna ayagoo noola laga soo bixina qaarna ayagoo dhinta laga soo bixina inkastoo dumar iyo carruur u badnaayaa dadka hadda dhinto arkay haddana dhimashaduna waa jirtaa dhaawacana waa jiraa
faahfaahinno dheeraad ah ayaa kasoo baxaya dabley hubaysan oo dhalinyaro ku dishay magaalada gaalkacyo khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay kadib markii maleeshiyaad hubaysan ay rasaas ku fureen goob ganacsi oo ku taala waqooyiga magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug waxaana soo baxay faahfaahinno dheeraad ah oo ku aadan weerarkaasi waa wararkii ugu dambeeyey ee aynu ka helayno gaalkacyo ayaa sheegaya in laba ruux ay ku dhinteen rasaastaasi ay ku fureen maleeshiyaadka waxaana sidoo kale lasoo sheegayaa dhaawacyo intaa ka badan falkaasi dilka ah ayaa la sheegay inuu salka ku hayo aanooyin qabiil taasi oo muddo dheer soo taagneyd waxaana goobta isaga baxsaday dableydii falkaasi dilka ah fulisay ciidamada ammaanka ayaa dhankooda howlgallo ay ku baadigoobayaan dableyda waa dableydii weerarkan fulisay waxa ay ka sameeyeen aagga uu falku ka dhacay waxaana wararka hoose oo aynu helayno ay sheegayaan gacanta in lagu dhigay maleeshiyaadkii dilka geystay falkaasi dilka ah ayaa ka dhacay xalay saqdii dhexe waxaana labada marxuum ee dhintay lagu kala magacaabi jiray burhaan jaamac iyo farxaan nasir kuwaasi oo ka mid ahaa dhalinta deegaanka gobolka mudug ayaa inta badan waxaa ka dhaca dilalka salka ku haya aanooyinka qabiil waxaana horey heshiisyo nabadeed loo kala dhex dhigay maleeshiyaadka ku dagaalamay qaybo ka mid ah gobolkaasi kuwaasi oo uu soo kala gaaray khasaaro dhimasho iyo dhaawac leh
gogashii dib u heshiisiinta ee muddada labada bil ah taalay degmada cadale ee gobolka shabeellaha dhexe oo xalay lagu ayaa xalay lagu soo gabagabeeyey xarunta degmada cadale ee gobolkaasi sida warkan uu ku faahfaahinaya waryaheena uu kordaya
waa kulan casho sharaf iyo gogolaab ah oo lagu soo gabagabaynayay gogoshii dib u heshiisiinta ah ee muddada labada bilooda ka socotay magaalo xeebeedka cadale ee gobolka shabeellaha dhexe kulankan ballaaran waxaa soo qabanqaabiyey mid ka mida beelihii ku dagaalamay gobolka shabeellaha dhexe ugu horreyn waxaa goobta ka hadlay waxgaradka beesha kulanka cashada ah isku soo duway kuwaas oo ka hadlay ujeedka iyo muhiimadda kulankan
intaas kabacdi xafladdan cawada waxay ku saabsan tahay dhabti fidsaneed muddada labada bilood aheed gebagabadeedii ayay tahay dadku maadaama uu isu yimiday dhaqanna uu ka shaqaynaaye wixii uu ka shaqaynaayana si nabada oo walaalnimaa oo ehelnimaa ay ku soo dhammaadeen imaashihii waa la ogaaye waxaa la rabaa tegiddina in la ogaado waxaa fidiyey madaxweynaha qaranka iyo madaxweynaha isteedka laba bilooday socotay wanaag iyo naf iyo maal ayaa lagu huraayey waad ku mahadsantihiin waxaa loo dhigay in laga mahad celiyo in cawada laysku waataco in laysugu duceeyo beelihii dhibaatadu kala dhex martay inay iyaguna isku duceeyaan abgaalow idinkunaad u ducaysiin unukunaan idiin ducayn ujeedku halaha soo ahay waana la sheegay waa ka mahad celinaynaa kun iyo kow jeeraan ka mahad celinaynaa xafladda sida loo sheegay gogoshaana waxaa waayay ka mahad celin gurmadkii loo sameeyey walaalaha dagaalamay ka mahad celintoori waay ugu horrayn waxaan u mahadnaqaynaa allah tabaaraka wa tacaalaa oo naga dhigay dad muslimiina waxaan u mahadnaqaynaa intaas kadib walaalaha soo gurmaday ee dowlad leh ee dadweyne leh ee duqow dhaqan leh ee duubab dhaqan leh waxaan leenahay waa mahadsantihiin waa mahadsantihiin waa mahadsantihiin ma lamyashkurinnaasa laa yashkurillah qofka aan dadka u mahadnaqin allah tabaaraka wa tacala uma mahadnaqo gudoomiyaha guddiga dib u heshiisiinta iyo qaar ka mid a odayaasha dhaqanka ah ee muddada labada bila u joogay magaalada cadale howlaha dib u heshiisiinta ayaa ka mahad celiyey casho sharafta loo sameeyey fayskan waxaa lagu xiraa shaqaaqadi dhannaheedoon u nimid ilaahay waa naga dhammeeyey noona soo naqamee fayskaas dheer oo waddadaas dheeruna waana sugaysaa imaamka iyo ugaaskaana hoggaan nooguwa annaguna waa waa waa daba joogi doonnaa waxay akhyaartu ka dhaqaajisay oo la ammaanay oo loo duceeyey madaxweynaha qaranka iyo madaxweynaha isteedka ducadii la duceeyey iyo ammaantii la ammaanay aan wax ka ammaan ah laakiin waxaan u dhiibaa wixii aan qabannay waxay najax ku noqon karaan wixii dhibaayo oo dhibaatada dhibaayay oo nabadgelyada ahay sida ay tahay hadday uga shaqeeyaanay najax noo noqon kartaa marka qamandhigo dhankaagaa tolkaa looga soo dhacay madaxweynahana waa u sheegna waa xisaabtamaynaa nir markuu inta fadhiyey waa xisaabtamaynaa akhyaartu waa xallisay wixii ku aadanaay wixii ku aadanaayaa dhimano isbaarooyinka iyo awaaga jidadka laga sheegaa intaanan xamar tegnaan waxaan rabnaa in la yidhaaho jidka isbaara ma taalo gogoshaan waxaa noo dhiga walaalahayna nagu soo dhoweeyey inaan dhignay annagoo ahayd kulligaan inya tashanno laakiin ewelba dhulkan waxaa lagu joogi jiray ragaa lagu joogi jira raggiyaana dhiga gogosha waa u mahad celihaynaa magacayna kor u wada qaadeen waxay qabteena naga dhexeeya waxay dhaheena naga dhexeeya anigu guddiyahaana u warrami maa dadki la dhaqaayo dadkan ka mid ahayna waa ahay duqowdana waa la imiday waxaanse ka mahad celihaa sida xafladan loo dhiga oo quruxda badan leh oo loogu soo dhoweeyey guddiga duubabka duqowda abgaal diriskii isku dhacay oo horreeye oo dambeeyey ay carabka hore ugu wanaajiyeen walaalahayna waa ugu mahad celihaynaa maad waa ka gaarto
caawa hadal uma baahno waa habiin qaaliya waa habiin nugu weyn muddo laba biloodah meeshan la joogay marka waxaa waaye gadaalsamadayaa timiday marka caawa wax lagu farxa waaye walaalahayna saddexda beeloodan waa mahadsanyiin aan leenahay walaalihii abgaale intaas ku dhex jiray ee juhdigaas iyaguna ku baxshana waa mahadsan yihiin xildhibaan geeddi oomane iyo wasiir cabdulaahi cadde oo ah wasiirka dib u heshiisiinta hirshabeelle ayaa guul taariikhi ah ku tilmaamay heshiiskii muddada qaatay ee ugu dambayn lagu guulaystay cawada munaasabadihii hore waa ka duwantaha munaasabaddan waa sagootin iyo mahad celin guddiga abgaal iyo imaamka iyo ugaaska iyo qaraabadii saddexdii geesoodaheeda ay gacmahooda isgaareen ayaa waxaa la rabaa cidda gogoshaan soo dhigtay inay u duceeyaan iyaguna waxay sagootihayaan guddiga abgaale qaraabadii intii xamar u socotay sagootihayaan ay xafladdaanu daarantaah waxay kaley tahay mahad celin imaamka iyo ugaaska iyo wasiirka dib u heshiisiinta iyo qaraabada kale iyo guddiga abgaal waxaan uga mahad celinaynaa juhdigii iyo wakhtigii ay geliyeen in colaaddan la soo ganaanudo ama la dhammeeyo laba bilood ee la soo dhaafay waxa ay meeshaan u joogeen waxay ahaadeen inay cawadoo kale xafladdan ay timaado sagootinta waan uga mahad celinaynaa
waxaa la yidhay haddaad xumaan rabto wanaag farta lama saaraa la yidhi haddaad wanaag rabtana xumaan farta lama saaro marka reer adeerna cawada waxayna tuseen inaysan xumaanfarta saaraynin hadday rabaan inay wanaag kale iyo yaqaaniinayna tuseen oo alaabtooda kale ay aruursan karaan ha noo soo bixinina mu kale tii hore caawa midaad cawada noo soo bixiseen sanduuqa caawa la furay kaasbese noo haaya ugaas maxamuud cali ugaas ayaa ka mahad celiyey casho sharafta iyo muhiimadda nabaddu ay leedahay iyadoo ugu dambayn uu kulanka cashada ah soo gebagabeeyey imaam daahir imaam maxamuud imaam cumar ilaahaa mahad leh na waafajiyo gooshaan kadibna waxaa mahad leh beesha gooshaan dhigtay runtii habeenno badan oo dhintaan ka niyad xunna waa soo marnay laakiin ilaah u mahad celinaynaa intii gacan ka geysatana waa u mahad celinaynaa waxbaa soo aragnay laakiin annaguna waxaan isleenahay xoogaa inaku biyoolmiydan wa iska tegi layn haddii xoogaa haddii gowlidii jira
halka warkaasi aad kala socotaana waa idaacadda dalsan markanna akhbaaraadka dibadda ruushka ayaa sheegay in tiro badan oo ciidamadiisa ah hal goob looga dilay ruushka ayaa qirtay in ciidamo badan looga dilay weerar lagu qaaday saldhig ay ku leeyihiin gobolka doneski qirasho dhif iyo naadir ah oo ay wasaaradda gaashaandhigga ruushka shaacisay ayaa waxaa lagu sheegay in lixdan iyo saddex askari oo ruush ah ay ku dhinteen weerar ay militariga ukraine u adeegsadeen gantaalada himiriska waa tiradii ugu badneyd oo ruushku hal goob looga dilay tan iyo markii uu bilowday duulaanka uu ku qaaday ukraine bishii februari ee sanadkii tegay ciidamada ukraine ayaa horey u sheegay inay ku dileen boqolaal askari oo ruush ah duqeyn gantaalo ah oo ka dhacday gobolka bariga ee donesk xilli bilowgii waa xilligii bilowga sanadkan kadib markii duqeyn lala helay dugsi ay askarta ruushka u isticmaalayeen saldhig ahaan oo ku yaala magaalada ruushka ayaa weeraro aan kala joogsi lahayn ku qaaday caasimada ukraine ee kiyeva iyagoo isticmaalaya diyaaradaha daroonka maalmihii ugu dambeeyey warkii duhur a radio dalsan ka dhageysanayseena dhegeystayaal waa inaga intaa cidda warka iyaga uu seega waxay dib uga daalacan karaan beejka internetka aan ku leenahay ee dalson com
wararka lahaysa hubsiimo uhelidoodiiyo hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlhelyaabaa talalhel